adeer waxaan ku sugnahay dalkaysugu dhan sida u sheegtay qaaradda yurub ama dalalkan iskandarefiyaanka la isku yiraahdo waxaana safar ku soo maray dalka australia ee qaaradda yurub dhaca waxaan soo maray dalka jarmalka waxay i qorshaysan norway waxay i qorshaysan finland waxay i qorshaysan denmark muhiimadaydana wax kale maaha qurba joogta inaan wacyigeliyo oo kulama la qaato oo la hadlo siday dalka dibudhiskiisa iyo nabadgelyadiisa uga qayb qaadan lahaayeen una taageeri lahaayeen nabada socota iyo waxqabadka dalka ka socda maadaamay iyagu dhul horamari joogaan maadaamay dhul dawladay joogaan maadaamay muddo dhowr iyo labaatan sanaa dalkan qaxooti ku ahaayeen marka inaan dalkii uga sheekeeyo oo dalkii ay dib ugu noqdaan iyo wacyigelin ayaan ku marayeen qaarada yurub magaalooyin badan baan tegay darkaygu insha allahu tacaala si wanaagsan baana runtii loogu soo dhaweeyey aada iyo aad baana loo qaatay arrimahaan usoo jeediyey ay ahayd dalkii inay tagaan inay wax ka tartaan inay nabada taageeraan iskiisa ka qayb qaataan sida caafimaadka sida waxbarashada kulli inay qaybkii wax ka qaataan qofkii dhaqaalo haya adduunka dalkii inuu dhaqaalo geliyo qofkii aqoon haya oo wax bartay inuu aqoontiisa geeyo oo waxbarashadiisa qayb ka geliyo dad badan oo jineeraa baan la kulmay dad badan oo caafimaadka barti baan la kulmay dad badan oo waxaan runtii la kulmay aada fara badan oo aqoon leh kulligaa runta aada iyo aad bay usoo dhaweeyen marka safarkaygu wuxuu ku saabsanaa inaan qurba joogta wacyigeliyo wana sheekeeyo inay dadkidib u noqdaan dalkina inaga inuu sugaayo waa tahay waa tahay suldaana codkaagu waa nagu yargaaban yahay bal taleefonka afka u dhowey tan xigta yaa socdaalkaaga kugu weliya suldaan maxamed
aad baad u mahadsan tahay socdaalkayga waxay u heliya odayaal iyo waxgarad ka mid ah saldanada gurigeeda oo runtii aada iyo aad mas-uuliyiin u ah iyo qaar dumar ka mida ayaa igu heliya oo dumarka lagama maarmo marka waa safar ballaaran oo saldanada iyo odayaal ka mid ah ee safarkay igu heliyaan arrintaasuna ay tahay wacyigelin weye waa wacyigelin weye dadka qurba joogta inaan wacyigelinno oo ka kicinno inay dalkooda dib ugu noqdaan tusaale waxaan soo qaatay yiriisow reer london buu ahaa maantana dalkiibuu guddoomiye ka yahay oo nabadii buu ka qayb qaadanaya waxaan usoo qaatay ra-iisul wasaare khayre norway buu ahaa norway buu la joog maantana dalkii ayuu joogaa waxbuu ka qabanaya markii waa inaad tagtaan waa inaad nabadiisa ka qayb qaadataan waa inaad horumarkiisa ka qayb qaadataan dalkii waddo fiican iyo horumar buu ku tallaabsaday waa tahay arrimo noocaas ayaa arrimahan ka wada hadlaya waa tahay ilaa hadda marka kulamo arrimahaas aad sheegtay ku saabsan oo jaaliyadda soomaaliyeed iyagu wadamada ku dhaqan oo aad la qaadateen miyaa jiray hadday jiraanse maxaa ugu waaweynaa waxyaabaha dhankiinan aad u bandhigteen iyana ay idinkala hadleen oo ay idiin soo jeediyeen
waxaan la qaadanay jaaliyada jarmalka oo runtii jaaliyad aada iyo aada u ballaarana oo runtii jarmalku caafimaadka iyo dawooyinkii dadka ugu deeqo aada iyo aad jaaliyadaas wax badan baanu kaa hadalay waxaanu kaa hadalay waxaa ka mid ahaa inay xagga caafimaadka iyo waxtarka dadka iyo dalkaba ay wax uga qabtaan iyaguna aada iyo aad bay usoo daweeyeen waana babar qaadeen waxayna iga codsadeen isku xir iyaga iyo dowladda inaan isku xiro si ay dalkii ay u tagaan dadkaas aad iyo aad baa arrintaa usoo dhaweynay waxaa kale oo jirta oo aanu tagnay dalka sweden jaaliyadiisa iyaguna aad bay noo soo dhaweeyeen waxaanu tagnay dalka austria oo jaaliyad weyn oo soomaaliya ay ku leedahay oo runtii aan arrimaha kala hadlayo xagga caafimaadka ayay naga ballanqaadeen inay qaybtooda ay ka qayb qaadanayaan waxaa hadda noo qorshaysan denmark iyo finland iyo norway inaanu tagno haddii ahay qataro oo iyagana aanu kala hadalno sidii dalka dib loogu dhisi lahaa oo qofkii dhaqaalo gelin lahaa dalka geliyo qofkii aqoon gelin lahaa uu aqoon geliyo qofkii maskaxdiisa gelin lahaa uu maskaxdiisa geliyo sababtaa waxaa jira dad aad wax u bartay oo dalkan ku nool oo ka shaqeeya oo caafimaad ka shaqeeya oo injineera ah oo barfasoor ah marka iyaguna way naga ballanqaadeen arrintaa marka safarkaygu safarka ayuu runtii ku daaraa waa tahay suldaan maxamed sidoo kale waxaa jira dhalinyaro ama dad soomaaliyeed oo iyana wadamadahaasi aad socdaalka ku maraysaan ku dhiban qaarkoodna qaxooti ku ah qaarkood laga yaaba inay xabsiyo ay ku jiraan arrimahaasi iyagu si gaar ah socdaalkiina qayb ma uga ahaa si aad ula kulantaan oo aad wax badan aad uga fududaysaan oo xaaladoodna aad ula qaybsataan dhibaatooyinka wadamadahaasi ku haystaa waa naloo sheegay dalka jarmalka ayaa noo sheegay ina ku xun yihiin iyagana wacyigelin baanu ka suubinay laakiin lamaana kulmin laakiin dadkii iyo jaalidihii baan wacyigelin uga suubinay inay arrintaa wax ka qabtaan inay booqdaan inay u tagaan inay looyar loo qabto iyagana waa isla afkaranay dhallinyaradana waa ka wacyigelinay inay barakana ay degan yihiin oo qaxootiga ku yihiin oo magagalyada siisay inay sharcigiisa iyo qawaaniintiisa ilaaliyaan inay sharcigiisa iyo qawaaniintiisa ilaaliyaan iyo dadkoodi waa burbur iyo dhibaato kasoo qixisay marka dalbay yimaadeen sharcigiisa qawaaniintiisa iyaguna waa nala qaateen arrimaha jaaliyadahana waa kala hadalay iyo wariyaasha dalkaa degan in dadkaa la booqdo loo taro loo qabto sharcigooda iyo waxoodana loo fuudeeyo oo maxkamada saaro runtii weli way xiran yihiin sida loo sheegay dambiye badan bay dalkaa ka galeen marka arrintaas iyagana waan ka qaban
waa tahay suldaan maxamed dhanka kale waxaa jira kulamo iyana lagu taageerayo ciidamada qalabka sida ee dalka soomaaliya si loo hormariyo ciidanka xooga dalka soomaaliya kuwaasi oo dhaqaalo lagu taageerayo ciidamadaasi ee qaybo ka mida jaaliyada soomaaliyeed ee yurub ay ururinayeen arrimahaas iyada ah kulamadiinu qayb ma ka ahayeen si jaaliyada soomaaliyeed aad ugala hadashaan si ciidamadii dalka uu lahaan jiray ee xooga badnaa ee afrika lagu yaqaanay gaar ahaan soomaaliya dib loogu soo celiyo wadanka
qaybta ugu muhiimsan bay ahayd oo jaaliyadda xataa laftigeeda way ka hadashay ee noo sheegeen inay ku dhex jiraan oo naloo sheegay weliba jaaliyadda u k ee dalka brinton magaaladiisa london inay qayb libax arrintaa ay ka wado marka runtii arrintaas way ku jirtay qodob muhiimayba ahaydba arrimo kalena way ku jireen oo ah caafimaadka in laga taageero dowladda sababto xagga dawada iyo xagga caafimaadka laga taageero marka arrimahaas arrimo muhiima way ku jiraan